waa tahay dhegeystayaal waxaan idinkala soo hadlayaa hoolka weyn iyo markaska nusayba binto kacab waxaan hoolka igula sugan gabdho muslimaad ah iyo qaar ka mid a culimada diinta islaamka waxaa horteyga fadhiya sheekh aadan suni oo ka mid ah culimada diinta islaamka sheekhana marka hore kusoo dhowo warbaahinta islaamiya alfurqaan waxaad inoogu warbixisaa howlkan iyo multaqaha maanta ka jiray magaaladan iyo waxaad aragtay bal warinaga sii الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين بعد ذلك ورتوان إذن دوهي tiimka iclaamka la yidhaahdo markaasi alfurqaan talabaad haddaan uga gudbo multaqahan nusaybata bintilkacab wa runtii magaalada la yidhaahdo markaasi kunyo barrow aragtida aan ka qaatay iyo muuqaalka iga muuqday cajiibka aan kula kulannay maanta martiqaadka naloo fudiyey waa kulan aad u ballaadhan baaxad bannaan iyo dhismaba isku wada jirta oo aad iyo aad u ballaadhan runtii la ciirciiraysa dumarkaasi muxajabaad oo aad iyo aad u xijaaban ku hubaysan xijaab shuruudihii sharciga dhammaystay xamaas ay ka muuqato yacnii sida ay ugu heelan yihiin nashrinta dacwadda islaamka tarbiyada islaamka akhlaaqda suuban iyo xijaabidda gabadha muslimadda ah iyo ku hubaysnaanta tacliinta kitaabka iyo sunnada ee ii muuqata goobihii aan ka soo kacay runtii waxa weeyaan waxay xasuusinaysaa waayo hore oon imanka muddo ka soo gudbay ayay xasuusinaysaa waa multaqe inaan halkan ka dhici karo kan oo kale aanan filaynin laakiin iminka ii muuqata markaan indhahayga ku arkay wixii aan arkay wax aad iyo aad u faraxti gelinaya qof kasta oo muslima ah oo muumin ah oo qalbigiisa iimaanku camiray inay arrintani faraxti gelinayso boqocad ka mid ah maanta markaasi beledka soomaaliya la yidhaahdo gaar ahaan xarakatu shabaab almujaahidiin ay ka talinayso waa midaan aad iyo aad ula dhacsanahay oo uu ka muuqdo dadka hawshan qabtay ama dacwadda markaasi ka shaqaynaya tarbiyaddaba inay qabteen howl aan odhan karno waa takhyiir ummadda markaasi oo ka bilaabmaya min annafsi qofku inuu naftiisa ka bilaabmo in allaha laa yuhayiru maa biqowmin xataa yughayiruu maa bianfusihim xalku wuxuu ku jiraa in nafaheenna ka bilowno taqyiirka dabeedna markaasi ummadda aan zimaamka u haynan diinta markaasi ugu baaqinaya nasriga iyo difaaca dalka iyo diinta iyo caraada waxa weeyaan markaasi inaan inagu markaa wixii oo muuqaala aan tusno oo aan ummaddii markaa qayirno waa dad iiga muuqato oo aan dhiiri gelinayo gaar ahaan bahweynta muslimaadka kun iyo barrow sheekhana waxay indhehigu qabanayaan dumar muslimaad ah oo aad u fara badan oo ka kala yimid xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada kunyibarow dumarkaasi waxaad u jeedinayseen muxaadaraad ka waran bal mawduuca aad u jeedinayseen muxuu ahaa muxuuse diiradda saarayay horta dee kulankan oo kale ilaahay subxana wa tacala waxaan weydiinayaa inuu noo soo celceliyo annagana noo suuro geliyo inaannu shaarigno dadkan markaasi hawshan agaasimeena ilahay u waafajiyo marar badan oo soo socda oonu sidan oo kale markaasi ula joogno booqasho ugu nimaadno waxaan u jeedinnay mawaadiic mutanawica oo kala duwan oo aan anigu ku shaarikay almar'a muslima gabadha muslimadda ahi waa adduunyadan sacaadadeeda koowaad weeyaan hadday ka baaqato laga waayana shaqaawada koowaad ayay noqonaysaa bacda aliimaan marka la yidhaahdo iimaanka dabadi ee adduunyada markaasi lagu haysto taasi waa mawduucii aan kala hadallay runtiina iqbaal wanaagsan annagana markaasi waxayna gelisay xamaas iimaaniya oo dacawiya oo aad u xooggan ayayna gelisay oo arrintu marka ay noqoto qulubta oo isu furan qofku kelmadda jeedinaya iyo qofka markaasi lala hadlayo labadaba quluubtoodu markay isu furan tahay waaqicuna uu yahay markaa waabiqa munaasib ku ah waxaa godlanaya wax wanaagsan oo khayr ilaahi subxaana wa tacaala laga helo middaa ayay ahayd midii aan ku shaarikay anigu wabilahi towfiiq